waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali qof kasta waqtiyada qaarkood waxaa la soo gudboonaada waqti uu u baahan yahay talooyin iyo tusaalayaal mararka qaarkood qofka bini aadanka wuxuu u baahan yahay qof ay la wadaagaan dhibaatooyinka la soo gudboonaaday garab ay ku ooyaan ama qof ku yidhaahda arrintu waa hagaagaysaa wax walba oo kay bay noqonayaan arrintaana maanta waxay hordhac u tahay marka waraysi aanu la yeelan doono fardowse cabdiraxmaan cumar iyo kaltuun aadan xasan fardowse waa gabar dhallinyara oo soomaaliya oo muddo sanada hadda laga joogo barnaamij ku samayn jirtay magaalada nairobi barnaamijkaas oo loo bixiyey daryeelka nafta kana bixi jiray telefishinka somaali channel barnaamijkaas waxaa ka faa'iideystay kaltuun aadan oo iyadu markaasna melbourne deganayd kaltuun iyo fardowsa khadka telefoonka ayay igu jiraan soo dhowaada fardows aan ku bilaabayaa barnaamijka waxaad u bixisay daryeelka nafta goormaad bilowdeen ujeedadu maxay ahayd maxaaseyna ku dheliyey xasan waa mahadsan tahay horta inaan ugu marti qaadid maanta si aan kula wadaagno sheekadan so waxay ahayd markaan high schoolka dhameeyey ee kenya anigoo joogo aniga iyo walaashaya waxaan ugu dhalatay fikrad oo ah inaan u sameyno dhallinyarada gabdhaha soomaaliyeed ee islii ku nool meel ay ku hadli karaan stresska iskaga bixin karaan hadday rabaan fikirkooda la dhageysan karo sababtoo waxaa dareemi jirnay iskuolka markaa dhiganayna in annaga codkeena la maqli jirin mar walbo yno gabaal ahaan noola riixi jiray marka waxa dhacday waxay ahayd waxaan sameynay ama abaabulnay barnaamij oo aan ku caawinayno gabdhaha oo iskugu imaan karaan galbihii si ay u sheekaystaan oo fikradahooda dadka kale ula wadaagaan hadduu qof uu dhibaato la kulmo kale ama culeys dhinaca shucuurta haysto si uu ula qaybsado dadka kale si fikrado wadaag loo sameeyo annaga markaasne jaamacadda markaas bilaabno high schoolan ka baxnay oo khibrad badan uma leheen laakiin waxaan isdhehaynay uun intaas waxaad u abuura dadka meel ay iskugu imaan karaan calaa kulli xaal meeshii waxaa nagu caawiyey macalinkeena oo meel aan computer ka dhigan jirnaa macalinka wuxuu nagu caawiyey qol waxaan dhahnay sabtidii uun hal saacna sii laakiin ma hayno mashahriga waxaa ku siino ma noo ogoshahay then wuxuu yiri wuxuu dhahay maxaa ku samaynaysiin meesha marka waa u sharaxnay waxaan dhahnay meel waxaan ka dhigaynaa fikirka lagu wadaago meel stresska lasaga saaro meel lagu hadlo wuu yaro you know wuu yaro wareeray ase xataa wuu fahmi waaye laakiin wuxuu dhahay waxaanaa sheegaysin wax fiican ay egyihiin iska samaystaa kadib siriyaa marka ku bilownay waxaa noo imaatay afar gabdhood maalintii ugu horreysay barnaamijka wuu sii faafay waxay noqotay markii dambe meel lakala fadhiistay in la waayey oo dadkii sidii ugu baahidii loo qabay oo dhan in qofka uu helo meel uu ku hadlo ee aada u ballaaratay marka qof walba qof kale u sheegay kadib waxaan u gudbay dhinaca telefishinka sababtoo ay barnaamijkii dad badanaa maqleen hay-adaa maqleen oo dibadaha ka imaadeen waxaana la siiyey meel dhanaa noola kireeyey oo boqol kuraas la dhigay dhakhaatiiraa nagula xiray oo dhinaca maskaxda psychiatrist ah docr maymuna iyo docr cabdiqaadir kheyr allaha siiyo dad waxaa aada u wanaagsan la shaqeeya communitiga ayagiyaa marka waxay noo noqdeen dad nahago nacaawiyo centerkoodii waxay noqotay meel lasugu imaado annagana waxaan noqonay dadkii barnaamijka hoos ka riixaya oo hoos oo kor u kicinaya marka markaas kadibne waxaan bilaabnay labadii kun iyo ko iyo tobankii by laba iyo labada kun iyo saddex iyo tobankii meel walbaa laga ogaaday islii xataa waxaa nagula soo qoray warqadaha newska kenya sida the star standard nation aa lagula soo qoray iyadoo laga sheekeynayo barnaamijkan yar iyo sida uu u yeeshay you know saameyn aada u weyn ugu yeeshay dadka qaxootiga ee ku nool islii iyo dadka soomaalida iyo gabdhaha dadka dhibaatooyinka badan arkeen meel ay heleen ay ku hadlaan waa gartay marka barnaamijku wuu fiday telefishinkiibuu gaaray dhulka uu ku fidayna dabcan islii iyo kenya keliya ma ahayn waxaa ka mid ah australia dalkan melbourne waxaa ku sugnayd kaltuun oo iyadu telefishinka kaa daawan jirtay kaltuun barnaamijkaas sidee kuu soo gaari jiray sideese adiga uga faa'iidaysatay saameyn intee la-egbu noloshaada ku yeesha waad mahadsan tahay walaal xasan marka hore waxaan rabaa adiga inaan kaaga mahad celiyay fursaddan qaaligaada sisay marka xigta waxaa rabaa macalimadayda firdowsa inaan mar kale salaamo una mahad celiyo marka labadiinaba waad mahadsantihiin walaal aniga borogramka firdowsa siduu ii caawiyey ama aan maaragtay ama uu iila shaqeeyey ama wakhtigaygii ama waayahayga u bedelay waxay ahayd anigu waxaan imi wadankanaan imi labada kun iyo sideedii baan imi anigoo markaas qof aad u dhallinyaraa ah haddana hooyo ah iisii raacda inaan maaragtay ilmo kale sii dhalo wadankan ku cusuba qariib aan ku ahay ayaa isla markiiba waxaan la kulmay family problem baan la kulmay weliba aad heerkiisu u xun yahay oo meelaha ugu xunxun wadankan uu ka gaadho family violencega meelaha ugu sarsareysay uu gaadho uu iga gaadhay waxaan ka waayay wadanka wax caawimo ah oo kale waxaan ka waayay dhinacaan u dhaqaaqo ama aan dhibka uga baxo markaan dhinaca communitigeena aan raadiyo qof caawimana wax saxa caawimo saxa lama siiyo ilaa waa lay cabsi geliyaa marka waxaa i siisay waxay igu kaliftay inaan joogo dhibkii ku joogo dhibkii ugu sii bato heer marka dambe waxaan gaadhay dhinac aan inaan dhibkii dhacay anigii isku isku iska dhex raadiyo oo isa saaro oo isu malayo anigana qofka dembiilaha ahay marka sidaas anoo u dhibaataysan waxaa dhacday inay dowladdu gacanta igu qabatay oo maaragtay xaaladayda markii meel xun gaadhay inay maaragtay booliiska iyo maaragtay qolyahan dumarka badbaadiya ilahayba wax badbaadiya inay soo faragasheen arrintaydii marka maadaamaan ahaa qof cabsi la nool oo cabsi badan haysto oo laga cabsiyo communitigiisii cabsi geliyey waxaa noqday qof aan dowladda u waramin qof aan dhaawacyadeedii sheegan qof aan xanuunkii gaadhay sheegan ee kaga baxa mar kastoo la dhaho noo sheeg wax maxaa dhacay maxaan kaa caawinaa halkee wax kaaga qabanaa waxaan dhihi jiray markaana maadaamaan xal kale u haynin waxaan dhihi jiray diinteedu ma ogolaanoo cabsidii laygu soo riday qaba marka sidii anoo dhibkii ula nool igusii hawshii igu sii badatay ilmahayga yaryar yihiin afkii wadankaaanan aqoonin dhinacaanu dhaqaaqa aysan jirinin dhinacna markaan u bixi kari waayey dowladdiina waxba u sheegi kari waayey baa waxa dhacday maalin maamaha ka mida labada kun iyo saddex iyo tobankii baan waxaan raadiyey youtube waxaan iskaga qoray kalsoonida naftaan ku qoray laanna waan dareemay waxaan iga maqan inay kalsoonideedii luntay marka kalsoonida naftaan ku qoray waxaa ii soo baxday maasha allah firdowsa cabdiraxmaan baa ii soo baxday iyo walaasheed ay borogaraam ay aada isula daadihiyaan oo ay dhinac walba kasoo kusoo qaataan marka maalin maalmaha ka mida markii uu gaadhay hadalkii firdows firdows baa borogaraamka daadihinaysay hadalkii waxay kusoo dartay sida yacni lagu garto dagaalka qoyska marka dhibkuuna kugu badato waxaad lumisaa garashadii baad lumisaa oo waxaad kala garan weydaa waxaa iskaga kaa khaldama dhibaatadii iyo jacaylkii baa iskaga kaa khaldama marka mararka qaar waxaaba isleedahay jacayl lagu jecelyaa dhibku kugu socdaa marka waxay firdows waxay sharaxday sida lagu garto maaragtay dagaalka qoyska lagu garto waxay aad u sharaxda oo aad ugu dheeraatay yacni sida loo fahmi karo markaasaan fahmay waxa ay haysta inuu waxaanay ka hadlisa yahay waan sii rukuntay marka waan sii watay fiiriyooyadii marba mid wiig walba mid cusub baa isoo dhaca waxay noqotay yacni wax igu dhex nool oo maaragtay naftaydaan ku quudiyo borogramadaasi maasha allah bacdeen sidii baan usii dhegaystay sidii baan ula sii socday ilaa iyo heer markii dambe aan gaadhay inaa maaragtay waxaanay ka hadlaysoo dhan aniga igu soo koobmadeen marka aan heer gaadhay inaan go-aan qaato marka sidaan dhibkan uga badbaadi lahaa aan isu qira inaan ahay maaragtay qof victim ah ay ka hadlaysa inaan qofkaas aniga ahay haddaba waxaan yacni go-aani ah gaadhay sidee ku badbaadaa haddaba markaas ayaa maaragtay isii waday boorgaraamadii markaasaan qaaday inaan tallaabo qaado inaan maaragtay laamaha ammaanka dhul intaa qusaysoo dhan inaan arrintayda si fiican ugu sharaxo ayaa walba way ogaayeen aan u sharaxo markaas saas ahayd walaalo waa gartay firdowsa barnaamijku wuxuu ka bixi jiray sidaan hore u sheegnay telefishinka somaali channel archiveskiisa ama youtube-kiisa waxaan ka helay arrimahan bal ila dhegeysta xir la dhaawacana waxaa ka mid ah inaa isticmaashid luqad aada u hooseyso qofka isticmaashid cayda liidista inaad ku qaylisid qofka inaad handadid inaad diido inaad la hadashid iyo in aad qofka ku eedeysid dhibkii ah adiga u geysanaysay qofka dambiilaha ee oo dembiga geysanayo maxaa ku kalifo badanaa qof su-aasha waxaa laga yaabaa qofka inuu isweydiiye inay tahay maxaa ku kalifaya qof inuu qof kale u geysto dhibkaas waxaa ku kalifayo yaraantii uu soo arkay dad isku geysanayaan dhibka fardowsa markaan dhegaysano hadalladaas oo barnaamijka intaad waday ahayd iyo hadalladii hadda kaltuun ay ka sheekeynaysa marna mays lahayd waxyaalahaas aad aad dadka u sheegaysa talooyinkaad aad siinaysay meelo fogfogoo sida australia oo kaleha gaarayaan wallaahi markii ugu horeysa horta mar kasta hadda sheekada markaan dhegeysta kaltuun aada shucuurteeda aad ay u kacdaa sababtoo waxaan ku farxaa in saameyn intaas la eg uu barnaamijkii sameeye oo weliba anigoo nairobi joogo iyadoo melbourne joogta intaasoo oo oo noo dhexeeyo miles inay maqashay oo saameyn ku yeelatay waa wax ino maskaxdeydaba ka weyn aniga hadda laakiin markaan barnaamijka bilaabeynay waxay ahayd niyaddeeda waxay ahayd waxaan isdhahayay hadda xataa hadduu hal qof dhagaysto uu halkaas qof caawiyo waa ku farxaya sababtoo ee waxaan isdhihi jiray mar walbo halkaas qof wuxuu sii caawin karaa shan qof oo kale shantaas waxay sii caawin karaan toban kale isbeddelkii halka qof ku dhacay waxaa laga yaabaa intaasoo kaloo qof inuu ku dhaco laakiin run ahaantii isma lahayn qof magaalada melbourne joogo uu saameyn ku yeelan kartaa markii hore aan bilaabayna laakiin markii dambe oo aan helay fariimo kala duwan oo dadka qurbaha ku nool ay iisoo diraayeen ay dhahayeen barnaamijkii waa la soconnaa oo intuu kanuu igu caawiyey iyo kanuu igu caawiyey kadib waan aaminay in saameyn intaas la-eg uu sameyn karo tusaale waxaa ka mid a mar anoo dubai joogo wiila wuxuu igu arkay jidka uu istaajiyey markaasu wuxuu dhahay waa ku garanayaa wax yar waxaa u malaysaa qof shaki oo ka shakisanaa qofkaan ahay oo uunan hubin but wuxuu dhahay fardowso soo ma tihid ha ayaan ku dhahay wuxuu igu dhahay barnaamijkaadaan daawan jiray siiba khaasatan kalsoonida nafta markaan daawaday wuxuu dhahay nafsadeedu waan ku kalsoonaaday waxaan bilaabay ganacsi dubai inaan haddana waxaan leeyahay uu dhahay ganacsigeyga mana isdhihi jirin uu dhahay weligay awood oo ganacsi ah ku furto aan leeyahay marka taasna waxay ahayd waxyaalaha ugu saameynta badan oo aan maqlay oo qof ii sheego oo barnaamijka ka soo baxay waa gartay kaltuun kalsoonidaadii maxaa iska bedelay barnaamijyadaas markaad dhegaysatay qaar waad kasoo sheekaysay isbedelka ugu weyn oo kalsoonidaada ama qof ahaantaada ama shakhsiyadaada ku dhacay oo barnaamijyadaas aad ka faa'iday maxaa ka mid a
waa mahadsantahay walaal xasan horta marka horese waxaan rabaa inaan hal waxyar ku noqdo waxaa kale oo brogramku u lahaa muusan ahayn mid ku saabsan in hooyada keliya lasoo dhiso ama qofka weyn keliya wuxuu kale oo brogramku watay korinta caruurta saad ilmaha u korsanayso kalena waa ku jirtay marka wuxuu noqday brogram aniga iyo caruurtaydiiba maasha allah na badbaadiyey kalsoonida ugu weyn ee markaas aan ku qaatay brogramka haddaan su-aashaada usoo noqdo waxay ahayd in aan markaa ogaaday qofka aan ahay tallaabadii ugu horeysa aan qaaday waxay noqotay number one inaan naftayda badbaadiyo oo riskiga markaa aan ku jiray oo aan markaa ku jiray inaan horta marka u horeysa tallaabada u horeysa waa safetiga inaan qaado markaa ka kusii xigta waxaan qaaday oo farduus hadaladeeda waxaa ku jiri jiray haddaan dib u xasuusiyo waxay odhan jirtay dadka jooga dhulka fursadaha ay helayaan ama shaqada ama matalan waxay odhan jirtay inay counseling la hadlaan dadka raba wadamada aad joogtaan ka faa'iidaysta bay odhan jirtay marka markii aan maaragtay xagga safetyga qaaday nabadgelyada waxaan kusii xejiyey inaan kalsoonideydii helo marka ayada macalimad bay ahayd waxayd qof igu inkaaraj karaysa inaan maaragtay wax qabsado dhaqaaqo marka waxaan bilaabay inaan maaragtay counseling lay qabto ilaa wixii si kastoo aan gabadhii macalimadayda ula socdo fardows aan ugu yara macalimadayda aan ugu socdo waxaa igu dhici jirtay marka mararka qaar flashlight inay igu soo furmo maskaxdayda wixii igu soo noqdaan marka waxaan u baahday debdemiyayaal baan u baahday matalan counseling inaan sameeyo inaan terabi badan sameeyo sidaas yacni tallaabooyinka waaweyn oo guulo isu bedelay oo markii dambe inaan qof cagaheedii ku istaagta noqday wadankii iyo dadkii caawinayeyna ay fahmayaan qofkan qofku yahay ayaa noqday maasha allah tabaarak allah firdowsa barnaamijka markaa sameynayseen ma waxaa ugu tala gasheen sida hadda kaltuun ay uga faa'iidaysatay oo kale counseling oo inaad dadkii counseling oo online ama t v ka siisaan mise wuxuu ini ka ahaa uun wacyigelin guud markii hore horta wuxuu ahaa uun wacyigelin guud laakiin waxaa kaloo nala shaqeynayeen dhakhaatiir psychologist yaal ahaayeen walaashay jamiila waxay iyadana baratay counseling psychology aniga waan qaatay jaamacadda marka wuxuu ahaa markii hore inaan dadka u sameyno meel ay ku hadli karaan horta ee xitaa anagoona khibradi lahayn oo ogeyn waxaan ku caawin doona marka dambo waxay un ahayd un meel uu qofkii ku hadli karo xitaa ha ku ooyo qofka meesha ha iska baxo anagoona waxba kale u sheegin intaas waxaan aaminsanayn ka hadalka dhibaatada iyo qofka inuu hadli karo inay inay isbedel weyn u keeni karto laakiin marka aan helnay dadna garab taagan oo cilmiga iyo wax walba nagu garab taagan annagana markaas arday cusub aan ahayn waxaan u bedelnay marka inaan aan ka dhigno sidii counseling oo kale group counseling iyo sidoo kalena wacyigelin so kan t v-ga ka baxaayay wuxuu ahaa wacyigelin guud laakiin centerka meesha rugta laisugu imaan jiray waxa waxay qaadan jireen dadka counseling waxaa kaloo dhakhaatiirta ay siin jireen daawooyin dad badan oo ku xirnaa oo oo oo cilaaj badan qaadan jiray bil walbo oo intaasoo kun oo dollar qaadan jireen ah waxay ku ogaadeen markii dambo inay daawo un u baahan yihiin iyo inay ka hadlaan so daawooyin ay qaadanaayeen counseling ay helaayeen dad badan wallaahi waxaa la arkay meesha isbedel badan sameeyeen waa gartay kaltuun waddanka waad ku cusbayd baad tiri markaas hooyo baad ahayd markaas inaadan helin dad ama jaaliyadda ama waddankan gudihiisa australia ama melbourne joogo arrintaada aad kala hadasho ma waxaa keentay adigaa cusbaayoo dad baadan aqoon mise guud ahaan waxaad is leedahay bulshada soomaalida oo halkan dhibaatooyinka ama isuma sheegaan ama qofku hadduu u sheegto sidii la rabay ugama dhegaystaan waa mahadsantaha walaal xasan walaal bulshadeena soomaaliyeed waa horta waa sax waan raadiyey in badan inaan helo caawimo inaan helo inaan wax ka ogaado waddanka saa u dhacday ma garanayo wax isii khalda mooyaane wax isaxa ma heli jirinin taasoo aan mararka qaar u sababeeyey aniga markii dambe waxaan aan ka hadlayaba inay dad ama meesha loo maraba dadkeenu inaysan inta badan aqoonin iyo inaan kala garan waayey inay ceeb ku tahay oo arrintan ceeb la tahay iyo inay xaasidnimo ka tahay ilaa iyo hadda wareerarkaas aygaga jira waxaanse u badiyaa waxa ay aan ka hadlayaba inay inayna fahmaynin iyo inay iyaguba la nool yihiin waxoogaa waxa iga gala shaki weyn baa iga gala waa gartay fardowsa intaanaan u gelin marka adiga iyo kaltuun aad is hesheen iyo sidaa isu hesheen australia goormaa timid horta australia xasan waxaan imaaday kun iyo labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaan u imaaday arday markaan dhameeyey jaamacadda nairobi university oaan dhameeyey bachelor oo media ah waxaan imaaday inta si aan usii wato masterskayga sidaasay ahayd sidaan ku imaaday kadib magaaladii aan bartay dadkii aan isbaranay dadkaa isbaranay adaa ka mid ahayd ma ihi arday oo waan dhameeyey waan degay hooyaa noqday waxaa noqday qof iska degan meesha maasha allah hadda reer australian baa tahay kaltun sidee isku hesheen fardowsa maxaadse u sheegtay markii u horreyso aad telefoonka ku heshay
waa mahadsanta xasan aad baan walaasha fardowsa ugu hambaliyeynayaa qoyskeeda cusub iyo ilmaheedaba maasha allah walaal firdowsa waxaan ku helay aniga horta firdowsa borogaramadii sidaan ula socday oo aanu yani borogaraamo waxay noqdeen igu dhexnoole ereyadeediiba igu dhexnoolaaday waxay noqdeen wax aan ku dhaqmo oo maasha allah ilaahay maaragtay ka sokow i badbaadiyey marka anigoo sidii ula nool oo sidii ula socda ayaan waayey si kastaan ku raadiyo waan waayey meel kastaan ka raadiyo waan waayey marka waxaa dhacday galab galbaha ka mid a ayaan adiga horta marka hore kusoo helay inaad noo joogta halkan wariya soomaaliyeed ayaama markaan kusii dhegdhegaystay baan waxaan helay fardowso aad waraysi ka qaaday iyada iyo gabdho kale waxaan ka xishooday inaan ku weydiiyo kugu yidhaahdo xasan qofkaas inaad inaad yani aan ku weydiiyo inaad istiraadid matalan qofka martida iyo ahaa ma dabagal inaan ku hayo kale camal baan u fahmay waan ka yara xishooday waxaan sameeyey markaa adigu beryo kadib waataan ku weydiiyey intaanan ku weydiina waxaan aad kuugu sharaxay sheekadii gabadh caynkaa beri samayso saasaa adigu sheekadii oo dheerayd baan kuusoo sharaxay gabadhaasa iila code kaatay baan ku dhahay marka waxaad igu ti fardowso weeye marka sidaan kusoo helay haddaan jawaabta u noqdo galab galbaha ka mid a anoo markaa ku dhegaysanaya borogaraamadaada baan codkeedii maqlay waxay la noqotay yacni qaadan waah galbo ka horna waan maalmo ka horna waan kusii fakerayo oo de markasta fideoyadeedii horaan iskaga celceshtaa markaan bilaadan baan ahay wax yani wax dareemo marka waxaan sameeyey anigoo sidii codkii firdows miyaa aniga waxaan isku noqday inaan maaragtay dareemayo wax kale riyo ku jiro marka sidaa daraaddeed wataa lambarkeeda aad igu soo siisay walaashay aan la hadlay aad baan ugu farxay maasha allah mar kale iyo mar walo kalena waa uga mahad celinaya waxaana jecelahay inay hore noogu sii wado borgaraamadii waa gartay fardowse marka ugu horreyso kaltuuntee ku saawacda ku tiri haddee kelmadahaaga way ugu dhex nool yihiin maxaa dareenta wallaahi ina xafiiska waxaan joogay shaqada markay ii sheekaysay oo ay ii sheegtay siday dareemaysay nolosheeda siday isku bedeshay iyo saameynta uu ku yeeshay barnaamijkii wacyigelinta waa samayn jiray markaan teleefonka dhigay wallaahi waan ooyey sababtoo ah waxaan dareemay shucuur aada u sarreyso oo farxad aada u badanna waan dareemay waxaan la hadlaybo dadka shaqaalaha meesha aan iskala shaqeyna waxay dhaheen waa isbedeshay maxaa kugu dhacay wax maa maqashay markaas waxaan dhahay maya waan u sheegay marka waxaan dhahay waan faraxsanahay sababtoo ah gabarha cashiradii dhegeysan jirta ay soo wacday waxayna ii sheegtay saameyn weyn inay ku yeesheen hadaladii iyo cashiradii aan t v-ga ka bixin jiray marka aan waxaan dhahay marka wiigaygi dhan waxay iga dhigtay wiig farxad badan wallaahi aadaa ugu farxay kaltuunna aadaa uga mahad celinaya sida oo geesinimada leh ee u yuno usoo bandhigtay sidai saameynta uu ku yeeshay waana runteed yuno dadkeena soomaaliyeed badanaa isma caawino markay imaato qofka inuu ka hadlo dhibaato uu uu sheegto kaltuun say sheegtoo kale waxaa laga yaabaa qofkii in tala xun la siiyo ama meel kaleba laga sii rido ama laga cabsiiyo ladhoo counselinga aadin ilmaha lagaa qaadanaya kanaa lagugu sameynayaa laakiin bulshadeena dhan baaba waxay u baahan tahay in qofkii dhibaatadii especially dhinaca dareenka markuu qofka lasoo kulanto xanuuno badanaa jiraan maskaxda ku dhaco qofka depressionka ka mid eh stresska ka mid eh anxietyga ka mid eh p t s d ga ka mid eh soomaalideena dadkooda badankood aniga ma ihi professional oo mental health ma ihi laakiin baaritaanada badanaa la sameeyo waxa waaye waxaa lagu ogaada soomaalid badankood p t s d inaan wada qabno sababto waa naxadinaan soo aragnay dhibaatooyin badan ee dadka lasoo kulmeen marka kaltuunna aada uga mahad celinaya ama waxaan ku boori like waxaa u dhahaya oo ku faraxsanahay caawimaada ay raadsatay because waxay joogtaa waddan ee heli karto counseling iyo therapy iyo caafimaadaas oo dhan ay heli karto iyadana way ka faa'iidaysata maanta isbeddelna way ka heshay marka soomaalida kale dhan waxaa ku boorinayaa haddaa og tahay inuu xanuunku haayo haddaa og tahay in dhibaato dhinaca shucuurta iyo noloshaba nolosha marmar challenge badan intay kugu noqoto a waxaadan garanaynin si aa wax u samaysid markaas xitaa waxaa laga yaabaa inaad aadid counseling soo hadashid ama qof aa ku qanacsan tahay ama ku kalsoon tahay la hadashid intaas waxay kaa qaadaysaa dhibka badankiisa waxa qof hadda la qaybsatid wuu kaa yaraanayaa waa gartay kaltuun ugu dambeynta markaad fiirisid barnaamijkaas waxaad ka faa'iiday dhibkii adiga kusoo maray hadda meesha aad joogtid gabdhaha yaryar ama hooyooyin kale oo soomaaliyeed oo laga yaabo dhibaatooyin noocyo kala duwana inay marayaan maxaad ku dhihi lahayd maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa gabdhaha yaryar intaanan yani u gadagelin yani halka waxaan yani hadda heerkan taaganahay gabdhaha yar waxaan kula talin lahaa aniga marka u horeysaba waxaan kasoo horjeedaa in gabarh yar layskaga soo diro waddan aan cidi kaga horeynin cidday tahayba in layskaga soo dirininin haddii ay dhacdo oo ay timaadana gabadhaas inay isku tashato inay go-aan inay leedahay go-aanku inay go-aan ku filan qaadan karto inay dowladda aysan ka cabsoonin cid caruur ka qaadaysaa jirin cid xidaysaa jirin cid wax u geysanaysaa jirin inay maaragtay ku kalsoonaato aaminto iyadoo danaheeda khaaskaana wadato inay dowladda waddanka ay joogto arrimaha u gudbiso siyaabo badan bayna ugu gudbin kartaa dhakhtarkeeday kala hadli kartaa caawimada weydiisan kartaa iskuulka ilmaheeda weydiisan kartaa meel kasta ayay weydiisan kartaa aysan ka dhex raadin hooyo soomaaliyeed aynana ku xisaabtamin in hooyadani soddon sanay joogto waddanka ama labaatan sano ama shan iyo toban sano aysan u eegin ay eegto hooyada tani inay tahay inay yani iyadu inay caawimo ku filan raadsato arrinta casharadii ay walaashii farduus aan ka helay anigu maaha macnaheedu inaan ilaa markaa kaliya dhegeysan jira hadda markaan u baahdo qofku markuu damiir layo qof nool yahay maalin buu daalayaa maalin buu caajisaya maalin baa xoogaa nolosha cidhiir dareemaya anigoo tasbiixdayda iyo ilaahayna ku xidhan ayaan boorgaraamadana dhegaysta caawimo u baahana kuma aana kaysiinin keliya aniga waan gudbiyey dadkaanu sheergareeyey guruubadan ku diraa gaalada aan maaragtay dadkan caddaanka ila shaqeeya ayaan ereyada farduus qaarkood u adeegsadaa oo matalan qof kale ha iska dhex raadin maxay ahaytooy ha noqon qof la nool dhibaatada waxyaalahaasoo kale ayaa maartay lasii sheergarayaa dadka aan ahaynba soomaalida waa gartay firdowsa kelmadaada ugu dambeysa maxaad ka baratay arrintan iyo dhacdadan iyo hadallada kaltuun iyo guud ahaan barnaamijkaas iyo baahida soomaalida ama ha noqoto gabdhaha dhiban ama hooyooyinka dhiban ama xanuunada dhimirka ama waxay doonaan ha noqdeen horta intaan qaybtaas u kuda gelin waxaan rabaa inaa xasan jaamac horta adi khaasatan kuu mahad celiyo sababtoo ay hadduu ahaan lahayn barnaamijka soomaaliya oo oo soomaaliga s b s ka baxo aniga iyo kaltuun maanta ismaanan heli lahayn kaltuun sababta ay u heshay ii heshay isku helnay ilaahay ka soko waa waraysiga iga qaaday waxaana kaaga mahad celinaya mar walba juhdiga aa ku bixisid barnaamijyada aa soo saartid iyo dadka fariimaha iyo macluumaadka aad la qaybsatid taasaa sabab weyn horta ka eh midda labaad waxay tahay wallaahi kaltuun siday u sheegtay waxa waaye qofkii in nafsadiisii uu mar walba la xisaabtamo uu ogaado siduu dareemayo dareemahaad inaad la socotid waayo haddii uu jiro dhibaato dhinaca dhinac walba kaaga imaanayso oo aadan garanaynin qaab aa ku maarayso ama qaab aa ku fahanto waxaa fiican mar walba inaad raadsatid meelo aa caawimaadka laga heli kartid waddankaana aada uu ugu badan yahay adeegyada noocaas oo kale oo qofka lagu caawin karo ma ahan macnaheeda inaa wax walba waaynaysid ma ahan in ilmaha lagaa qaadanayo ma ahan sababto hadda xanuunada dhimirka dadkeena aada ugu soo batay waxaa jiro dad badan oo bulshooyinkeena ka mid ah oo oo dhibaatooyin badan haysato oona garanaynin qaab iyo meel ay ku hadlaan sababto e waxaa jiro waxyaalo badan oo qalad oo la aaminsan yahay oo qofka eh orod qur-aan akhris qur-aanku wuu wanaagsan yahay salaada way wanaagsan tahay laakiin qofkii hadduu daawo u baahan yahay oo kale let's say hadduu qofka xanuunsan yahay uu uu nimoni ku dhacdo oo kale haddii la dhaho qur-aanka akhriso waa ficnaanaysaa qur-aanka wuu ku ficnaanaya laakiin at the same time wuxuu u baahan qofkii daawo inuu qaato caawimaad banaanka inuu helo dhakhtar inuu arko waxyaalahaas oo dhan marka dhaqanka oo ah in laga hadlin qofka dareenkiisi ama siduu dareemayo ama dhibaatada gudaha ka haysto waxyaalaha uu ka hadlaynin dhaqanka caburinta eh wuxuu u fiican yahay in waxaa ku fiican in la joojiyo si dadka ee u noqdaan dad isdhexgali karo dad hadli karo qofkii markuu dhibaato lasoo daristo garab inuu heli karo uu bulshadiisi ku tiirsanaan karo oonan waxba uu ogyahay in waxba laga sheegayn sababta hadda kaltuun oo kale waxay isku dayday banaankii bulshadeedii ugu dhoweyd inay ka hesho garab laakiin garab may ka helin markii dambena waxa ku dhacay waxay noqotay isolated way iska xirxirtay dadkii oo dhan gurigay keligeed kusoo koobnaatay marka haddii annaga aan isku xirnaano community ahaan meel walba qorbaha iyo meel walba laga degan yahay oo noqono bulsho dadkooda ka war hayso oonan markuu qofka garab u baahan yahay la garab istaago lagu caawiyo waxaan noqonaynaa dad dadka kale ka hormaro annagana isku xiran caafimaad dhinac walbana caafimaad u leh wax yare keliya waxaan rabaa inaan maaragtay sida firdowsa sheegtay adigana aan kaaga mahad celiyo borogramkan aad noo qabatay inaadna noo sii yani sii bejisid oo bulshadeena wacyigelintaad aada ugu sii bejisid walaashii firdowsana waxaan la walaalaadaya aad baad u mahadsan tahay xasan adiguna walaal waa mahadsan tahay ilaa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho